wax daliilahoo loo hayaana ma jiro e waxa weeye un bacdimaaba dee beryaha hore gawaari iyo waxbana ma jireen laba cishaa la lugaynayo o lasii lugaynayay marka waxay leeyihin mar haddii oo qofkii ninkan doonaya kuf yahay oo ninkiiyo gabadha ay soonayaan oo bacdimaaba ninka laba maalin socod loo soconayo intuu jira intaa jira haddii lagu xidho dee meeshii dhibaata ka imanayso in fisqi iyo fitna iyo wax ka yimaadaan ayaaba laga yaaba sidaasuu ku guurinayaabay haddana wax daliilahoo loo hayaa ma jiro ama khasisay odhan intuu halkaa ku maqan yahi weliga dee adiladii weliga tilmaamaysay waa adilo wada caam ah markaa wax kaloo ka khasiso intaa hadduu ku maqan yahay waa la guurinayaayna ma jirto tan kale ee haddaba marka la dhacayo lafteeda lala tegayo dee tan kitaabku sheegaya way ka baxsan tahay ena waa isagii oo maqan ee kani waa isagii oo la maqnaysiinayo isagii oo la maqnaysiinayo w lagala baxsanayo kitaab yar oo faraa furuucda shaaficiyada ka mid ah waxaan ku arkaya oo la yidhaha talkhiis lmuraad wuxuu tilmaamayey masalan haddii low qusibad imra'atun can ahlihaa bula haddii ruux dumara reerkoodii laga dhaco dabeedna halkaa ilaa laba maalin socod wado dabeedna xaakimkii halkaasi guuriyo wuxuu tilmaamayey inkastuu camal xun oo faaxishaho bahalnimo ah oo aada u xun ku dhacay iyo boob haddana wuxu meesha hadduu xaakimiyo waxa guuriyeen guurkaasi wuu iska ansaxaya ayuu markaa yidhi halkaasu markaa intaa yar uu mid ku sheegaya laakiin wax sal iyo raadle maaha wa duunahumaa laa yuzawiju ilaa biidnihi filasax labadaa maalin socod wixii ka sokeeya ma guurinayo ilaa idinkiisa ma filasax haddaan qabano maxaa masaafadiiba waay mar haddii waay le laba maalin socod ay ka yartay masaafadiiba iska gaabanoo waa lagu noqonaya ama uu soo xaadiraya ama cid buu soo wakiilanaya bay leeyihin walilmujbiri weligii mujbirka ahaa waxa weeye abyaham awowgii waxa u sugnaaday atawkiil wakaashafi taswiiji guurinta u wakaasha bigayri idniha walaa yushradu lama shardiyo tacyiinu zawji fi lahari adar haddaan qabanin in zawjka la cayimo wayaxtaatu lwakiilu wakiilkuna wuu dadaaliyo falaa yuzawiju guurin maayo hayra kufin kuf cidaan ahaynu guurin maayo waxa uu leeyahay sheekhu weligii mujbirka waa kii weliga mujbir iyo hayr mujbir inuu usoo kala qaaday weliga mujbirkii waa aabbaha iyo awowga wuxuu leeyahay inuu wakaasho guurinta ciddu weliga u ahaa dee masalan inantiisii ama inantu awowga u ahaa guurinteedii inuu cid wakaashaabuley bikayri idniha idan la-aanteed dee waxay leeyihiin idan la-aanba wuu guurin karayey mar hadduu idan la-aanba guurin karayey idan la-aan inuu cid kale ugu wakiishaana way banaan tahay walaa yushradu tacyiinu zawji fi lahari lamana shardiye buu leeyahay markuu weligan mujbirkii nin wakaalanayo inuu zawjka u cayino u yidhaahdo hebelow inantayda inaad ninka hebel la yidhaha u guuriso ayuuman ku da ayuuman ku wakiishay ee wuu odhan karaa inantaydaasaan ku wakiishay heblaaye guuri wuu odhan karaa marka cid alla cidu doonaabuu u guurinayaa kana ee waxba shardi maaha marka wakaalashada tacyinu zawji in wakiilka loo cayino laydha kaasuunbaad u guurinaysa waxba shardi maa filadaan haddaan qaban maxaa yeele mar haddii uu hebel u guurino odhan karo dee hadduu idlaaqana waa iska leeyahay saanigu wuxuu leeyahy maya shardi weyn oo dee raggu way iskhilaafaanoo mid walba la dooni maaye waa inuu cayimaa u yidhahdaa kaasunu guuri ama dee sifooyinka noocaas le midda labad wa l wakiilku dee ma laha isagu dee dadaal iyo naxariis uu dee inantood naxariisan wuxuu raaraadinaye waayo shardi buu leeyahy qawlkaasi isagoo xaggaasu ka eegaya haddaba qawlka horeele shardi maaha in la cayino zawjka wayaxtaatu lwakiilu wakiilku wuu dadaalayaa falaa yuzawiju hayra kufrin gabadhii cid aanu qalmin waa inaanu u guurin markaa maxaa yeele idlaaqaasaa dee wuxuu keenayaa cid u qalanta inanta inuu guuriyo wa hayrulmujbiri haddaba kii aan mujbirka ahayn in qaalib low hadday tihi wakiil wakala u wakaalan wain nahatu hadday u diidana falaa mee wain qaala day tia zawijni guuri falow tawkiilu wakaalashu le fila sixadaan qabano ee walow wakala qabla istiidaaniha isagoon idan weydiisan hadduu wakaasho fi nikaaxi isagoon idan u weydiisanin lam yasixa ma ansaxay cala saxiix haddaan qabano waxau sheeku leeyahay kaasi wuxuu ahaa weligii mujbirka ahaa ee weliba de inanta bikaaradaana ay ahayd weligii hayru mujbirkan aaba iyo awow midnaba ahaynayse walaalkii iyo adeerkii iyo in qaarida wakiil hadday tan la guurinayaa tidhaahdo waan ku fasaxaye ciddaa doonta guurintayda u wakiila hadday tidhaahdo wakala wuu wakiilanaya wain nahatu hadday u diiddo oo ay tidhaahdo allaadu alla yahay cid kaleo i guurin karta ood u wakiilan kartaa ma jirto aduunbaa i guurin karaa hadday sidaa wakaalashadaa u diidana falaa yuwakil ma wakaalanayo waa inuu isaguna guuriyaa wain qaala zawijnii hadday tidhahdo iguuriy iguuri bay tii falahu tawkiilu wakaalasho ayuu le fila saxe haddaan qabano wakaalasha iyo iguuri dee guurintii inuu isagii guuriyo inuu wakiilu sameeya labadaba waa soo gelaysaa walow wakala qalba sidaaniha haddaba isagoon mujbir ahayn ayaa masalan walaalkeed ama adeerkeed buha ayaa wuxuu wakiishay qabla sidaaniha isagoon idan weydiisanin fi nikaaxi guurinteeda isagoon idan u weydiisanin guurinteeda isagoon idan u weydiisanin ayuu iska wakiishuu yidhi idan baa jirtay aan adeer u ahae guuri adugu ayuu nin iska yidhi iyadana in aan ku guuriyaba idan uma weydiiso lam yasixa tawkiilkaasi ma ansaxayo calo saxiix haddaan qabano maxaa yeelay dee naf ahaantiisa isagoo idan weydiista mooye muu guurin karaynin mar haddaanu isagoo idan weydiista mooye naf ahaantiisa u guurin karaynin in cid kala sii okaashaana waa kasii awlaysanta walyaqul ha yidhaahdo wakiilulwaliyi weliga wakiilkiisu zawajtuka binta fulani ninka hebel laydhaa ayaan ku wakiishay waajka waxaan kuu guuriyay binta fulani hebel ninkiisa walyaqul ilwaliyuna liwakiili zawjahayda zawajtu binta fulaanin ayaan guuriyey fayaquulu wakiiluhuna wuxuu odhan qabiltu nikaaxahaa lahu guurkeedii waan aqbalay halkan wuxuu sheekhu inoo sheegayaa bal siiqadu qaabkay u dhacaysa markuu weligu nin wakiisho iyo marka uu zawjkii wakiisho bal sida la isula hadlayo wuxuu leeyahay haddii masalan ninkii meeshii fadhiyo weligiina uu wakiil samaysto waa dee haatan walaay walaadada imika u badan wey taasi way iska badan tahay oo imika dadku maba yaqaanaan in weligu wax guuriyo ee waxaa lagu xidhiiyey in guurkii wadaad weligaa wax guuriyo wadaad wadaad wuxuu ku soo galaa un in la wakiisho iyo inuu dee isagu qaadiba yahay iyo isagu inuu weligiiba yahay laakiin sifo wadaadnimo laydha halkaa taagan oo dumarka halkaa da laysu taago lamheriyaa kutubta kuma taalo wakiilnimuubuu markaa kusoo gelayaa waana dadkeena aad bay ugu adag tahay oo waxaan xasuustaa beri baanu qaxuntiyadii baanu inan baa noo yeelay anagoo laba wadaada wadaadinkuan wadaad bu ahaa walaashii baanu guriniya kaa ii kaaleya buuli waanu nimo waxaanu idhi wareedhe annaguna ninkiina way waxaan annagu labadayadu markhaataan kuu noqonaynaa adiguna waxaad tidhaahdaa inantaa walaasha ee hebla waan kuu guuriyo meherkeeduna waa intaa waradna waan kaa aqbalay dhe inantaa guurkeeda sidii buu yidhi sidiiba annaguna markhaataan u noqon waxna sheegay mooyaane waxa xaafadii u gashay inankii o lale waa kii walaashii meheriyey ninkii o le waa kii walaashii meheriyey oo yacni wax laga soo qaadayo xun ilaa xad waxay gaadhayba berigaa doodii iyo wixii wadaadadana dhex maray waxay gaadhay in la yidhaahdaba waa la saaxiibaya unbay yidhaahdeen oo halkaa dee shaqadii wadaadkaa laga saaraya dabeedna buuq badan baa kacay markii de weligii waxbaba wadaadba uma baahnide gebigeedba wuxuu ku filan yahayba inanta heblaaye hebel marka da markhaatiyadiina joogaan ninkiina jooga inanta heblaaye hebel waan kuu guuriyey meherkeedana waa intaa iyo waan kaa aqbalay intaasaba ku dhan yihiba wadaadba looma baahniyo qarashkiisaba rag baa markaa cirka isku shaleelo doodaa ka dhacay markaa wuxuu odhanayaa wakiilulweliyi weliga wakiilkiisu wuxuu odhanayaa zawajtuka binta fulanin warniyo waxaan kuu guuriyey hebel inantiisii hebel inantiisii baan kuu guuriyey waa hebelka dee marka la garanayo hebel hebel inantiisii baan kuu guuriyey waa marka uu weligu wakiilka leeyahay imikana zawjkii baa leh ayaa wakiila walyaqul walyaqul ilwaliyu liwakiili zawji weligii baa imikana joogo zawjii baa wakiille zawajtu binta fulanin zawajtu limuwakilika ama zawajtu binti zawajtu binti fulanan zawajtu binti fulanan inantaydi ila weligii baa ma joogo inantaydii waxaan u guuriyey fulanan hebel waa ninka soo wakiishay zawajtu binti inantaydii waxaan u guuriyey fulanan hebel oo ninkii soo wakiishay ah fayaquulu wakiiluhu zawjka wakiilkiisana wuxu odhan qabiltu nikaaxahaa lahu guurkeedii waan u aqbalay ayuu odhanaya hadduu qabiltu nikaaxa haa keliga yidhaahdo ma guntamayo guurkaasi waayo siqadii baan isma waafaqsanayn siqadii baan tawaafuq lahayn ninka hebel la yidhaha baan u guuriyo waana aqbalay waatan dee tawaafuq baynu inay inay ijaabkiiyo qabulku iswaafaqaan hadduu lowdaa ka tago ninka wax ma guntamayo haddaba waxaa la yidhi meeshani waxa weeye waa marka wakaalada laysla fahmayo wakaalada marka laysla fahmayo weeye haddii masalan dadkan markhaatiyada iyo waxa meesha jooga aanay wakaalada ogeyn wuxuu odhanayaa wakiilka weligu zawajtuka warniya waxaan ku guriyay binta fulanin muwakili ninkii hebel ee isoo wakiishay inantiisii baan ku guuriyey waa markaan wakaalada laysla ogeyn waxaa kaloo odhanaya walyaqul ilwaliyu liwakiili zawji zawajtu bintii fulanan ama limuwakilika fulan ninkii kusoo wakaashay ee hebel baan inantaydii u guuriyey isna wuxuu odhanaya qabiltu nikaaxaha lahu guurkeedii waan u aqbalay buu odhanaya wayalzamu lmujbira waxaa ku laazimaya weliga mujbirkaa taswiiju majnuunatin baaliqatin mid waalan oo qaangaadhay inuu guuriyo wa majnuunin iyo mid waalan oo daharad xaajatuhu baahidiisu ay muuqato laa sagiiratin wa sagiirin maya waxau leeyahy sheekhu weligii mujbirka ahaa waa aabihii awowgiiyo waxaa ku laazim ah taswiiju majnuuna mid waalan inay u guuriyaan inan waalanoo baaliqatin qaangaada si meeshaa meher iyo bal nafaqa iyo uxugeesha haddii cid ba loo helo ama waxabay leeyiin dee waalidanba lafdeedaba arrimaha ugaabay kaga timaadee guurla-aanta wa majnuunin iyo mid waalan oo daharad xaajatuhu dantiisu ay muuqatay markaa majnuunadana xaajadu way u taallaa majnuunatin baaliqatin daharad xaajatuha wa majnuunin baaliqin daharad xaajatuhu yani kaa horena baaliq baa lagu sheegay kana xaaja labadaba markaa way isu taallaayo waxay dhahdeen waxay ka dhigantahay sidii aayaddii ixtibaak baa la yidhaahdaa hadalka ayaa awelkiisa waxa laga goynaya wax xaggiisa damba lagu sugay oo xagga badiica ixtibaak baa la yidhaahdaa markaa fiatun tuqaatilu fii sabiili llahi wa ukhraa kaafira imika aayadda labada aayadood waxa weeye fiatun tuqaatilu fii sabiili illahi mu'mina baa markaa waqay ila tii kalea kaafira la yidhi wa ukhraa kaafiratun tanna maxaa ka muhan fii sabiili llahi tii hortii oo la yidhi fii sabiili shaydaan baa iyana uqadaran marka waa taasoo kale lamid tahay marka waa majnuun majnuuno baaliqaho u baahan iyo majnuun baaliqaho isna u baahan oo dee baahidiisana meelahaasun markaa dumarka iyo wax ku warwareegayo la arkay bay yidhaahdeen ama dee atibada iyo dhakhaatiirtaasi waa yidhahdeen waaba iska ladnaan laha hadii loo guriyo inuu guriyaa laazim ku noqonaysa laa sagiiratin wasagiirin ta kii yarayd iyo kii yaraa labadii yaryaraa ayaga waxba loo guurin maayo dan baan dee hadda ugu jirin wayalzamu lmujbira waxaa ku laazimaya mujbirkii iyo wakayruhu mujbirka kayrkiiba in tacayana hadduu caynoobo ijaabatu multamisatin taswiiji guurinta ta dalabtay inuu ajiiba waajibku ah fain lam yatacayan haddaanu caynoobin kaikhwatinba weeyaano fasa'alat ay weydiisato bacdahum barhkood lazimahu lijaabatu fi lasaxi ajiibid baa ku waajiba waxau leeyaha sheekhu weligii mujbirkaha waxaa ku waajib ah waa aabihii awowgii wakayrahu kii aan mujbirka ahayna sida walaalkii iyo adeerkii iyo in tacayana hadduu caynoobo macnaha weli hadduu isaga uun yahay waa aabihii un waa walaal keliyahun waa adeer keliya weli kale ma jiro waa in tacayana waxaa ku waajiba ijaabatu multamisati taswiij tii tidhi ha lai guuriyo ninkanaan la heshiiye ha lai guuriyo tii tidhi inuu u guuriyaa waajib bay ku tahay waajibay si ay dee u dhowrsoonaato haddii kalena markaa waa dambaabaya qadiga ayaana u guurinaya fain lam yatacayan haddaanu caynoobin haddaba ma caynoobin marka saddex walaal iyo afar walaalaabaa inantan u weliya oo dee mid kamid ay ka codsatay fasaalad bacdahum barhkood bay weydiisatay lazimahu lijaabatu bilasax isagana waa ku waajib inuu ajiibaa dee si aanu midba mid ugu egin hadduu kani diido ka kale si kii kalena diido oo dee aanay ugu aanay cidlo dhexe ugu dhicin waa inu markaa kaa u horeeya ay ka dalabtaa waajib bay ku tahi inuu ajiiba waida ijtamaca hadday kulmaan awliyaaun fii darajatin bay ku kulmeen istuxiba waxaa la suneeya in yuzawijha afqahum ka ugu faqiihsan inuu guriyo waa asanum iyo kooda ugu daaweyna biridahum buu ku gurinaya fain tashacaxuu hadday isku khilaafaan ay ku bakaylaan uqrica waa loo qorridi falow zawaja hadduu guuriyo kayru man kharajat qurcatuhu kii qoriguu soo baxay cid aan ahayn baa guurisay waqad adinat likulli minhum mid kastoo ka midana waa u ideentay saxafina saxixa sax haddaan qabanno waa ansaxaya wuxuu leeyahy sheekho awliyo nasab ayaa derajo ku kulantay masalan waa walaalo waa wada qaangaado waa wada shuruudii o dhan waa wada leeyihiin adeero mid walbana guuri bay tiri usuxiba an yuzawijaha afqahuhum waxaa la shardiyaa kooda ugu faqiihsan ee nikaaxa ugu yaqaana ee ugu wadaagsan inuu guuriyo isaga shuruuddii wixiisa o dhan garanaya waa sanhum wabacdo sanhum nimankii waaba wada culimo wa isku wada mid asanhum ka ugu da-da weyn baa u guurin hadda kaasa isnan yar mujaribah wax soo yar marmaray laakiin waa biridaahum dee inta kalena waa inay ka raalli noqotaa si aan dee markaa aanay meesha wax u soo gelin waa inay markaa iskala wada raalli noqdaan faintashaxuu hadday markaa isku khilaafaan oo isku qabsadaan uqrica waa loo qorrida waxaalana kiina gurinaya waa loo qorridaya si dee nisaacu uu meesha uga baxo iyo doodu falow zawaja hayru man kharajat lahu lqurca kii ay qorituurkuu soo baxay maani mid kale aan ahayn ba iskala cararo nimankii gacanta u dhiibay waqad adinat likulli minhum mid kastana i guuri bay tidhi markii hore ee kii iyadoo mid walba u idantay ayaa kii qorigu soo baxay midaan ahayn ba guriy saxa u ansaxaya taswiijiyasi fila sax haddaan qaban maxayla idan baa meeshii yeelay taani wuxuu leeyahy ma ansaxayo haddii kale qurcadii faa'iidaba ma yeelanayso maxaa loogu qori tura hadduu mid waliba isk iskala cararayo walow zawajaha axaduhum midkood baa zaydan u guuriyey wa aakharu mid kalena camran buu guuriyey bal waa adeegee fain curifa saabiqu kii horreeyey haddii la garto fahuwa saxiixu isagaa saxiixa wain waqcaa macan hadday mar wada dhacaan aw juhla sabqu ama laga jaahil noqdo horaynta iyo walmaciyatu wadajirkaba fa baailaani weeye wakada low curifa haddii la gartana waa lamid sabqu axadihima midkood horreyntii walam yatacayan aanu caynoobin cala madhabi haddaan qabano ee walow sabaqa mucayanun hadduu horu maro uma ishtabaha dabeetana u qaldamo wajiba tawaqufu ka joogsigaa waajiba xataa yatabayana intuu ka caddaanayo waxau sheeku leeyahay labay u idantayoo midba magaaladu dhinac ka galay midkood baa dabeedna nin zayd la yidhaahdo ayuu guri mid kale mid camar la yidhahdo unbu guriyo so waaba isku maalin waaba isku saacado waaba isku waktiba labadii nin labadoodi maysi maanta ilantii de waan soo bixiyo ana waan soo bixiyo hibley hebel maan u guri oo waasi ana waan bixiyo meesha baa la isku qabsay shan xaaladood ayaa markaa ka soo baxaya meesha ta u horeysa fain curiba saabiq kii u horeeyey ayaa la garay markhaatiyo inaga gelinkii hore habaal markhaatiyaa lahay inuu gelinka hor kana gelinka dambe ahaa fahuwa saxiixu kaas ayuunbaa saxiixa ka kalena baatil weeye kaa horeeyey ima saxiix ka dambena waa baatil wain waqacaa macan mar bay wada dhaceen mar ayay wada dhaceenoo dee xilligaasay ahayd bay yidhahdeenoo isla xilligii ay wada dhaceen ayay isku mid noqday waa tii labaad aw juhla sabq walmaciya ama waa la kala garan waaye kii horeeyey iyo wadajirkii labadiiba jaahil baa laga noqday fa baatilaani labadaa mas'aleba baatil bay noqonayaan dee markay mar wada dhaceen lama wada kulmin karo midkoodna midi kale kama awleysana waa isla wada baatil garoobe markan la kala garan waaye kii horeeyey inay kala horeeyeynayeen isku mar dhaceenna dee hadday mar dhaceenna labadu way isla wada burayaan haddii ay si murataba u dhaceenna dee lama garanayo wakadaa waa suuradii afraad waxa ayana lamid low curifa sabqu axadihima inuu midkood horeeyey baa la garanayaayo masalan uu ahaa dee saddexdii galabnimo iyo kale u ahaa walam yatacayan laakin waa la garan way orada mid baa horeeye keebuu ahaa ayaa layihi horta mid saddexdiibu ahaa midna labadiiba kalow keebuu ahaa kii labada ahaa waa la hubaa inuu mid labadii ahaa midna saddexdii galabnimo ahaa walam yatacayan lakin waa laga quustay macrifadii baatilan bay noqonaya cala madhabi hataan qabano labadaasina waa ka kac walow sabaqa mucayanun haddaba mid mucayana horeeyey waa tii shanaad uma shtabaha kii kale ku darsamay dabe mid baa horeeyey oo waa la ubaaye kii kalunbu haddana ku qaldamay wajaba tawaqufa xataa yatabayin ilaa inta uu ka caddaanayo in laga joogsado oo gabadhii aan midna la raacin ayaa waajiba maxaa yeele in la xasuusto ayaa dhici kartaa leannu caqdigii wuu ansaxay baynu leenahayo mid baa horeeyey ee wuu inaga qaldamay dee markaa mar haddii aynu xaqiiqsanay caqdigii inuu ansaxay yaqiinun baa lagu koryeelaya markaa middo gabadhi usoo dhawaan maayo iyo cid kala toona inta la kii horreeyey uu caddaanayo marka waase marka ay labadu ay wada guuriyaan waxaa la mid a iyaguna masalooyinka noocaasa dee masalan hadduu ninku isagoo saddexaas yele hadduu laba wada guursaday iyo ayaa iyaguna masalooyinkoodu noocaas ay noqdaan oo suurooyin xun ay yeeshaan fain iddacaa hadduu sheegto kullu zawjin zawj la arkaa cilmahaa ogaanteeda bisabqihi inuu nikaaxiisa horeeyey sumica dacwahumaa waa la maqlayaa dacwadooda binaan iyadoo lagu dhisay cala ljadiid qowlka jadiida wa huwa jadiidna qubuulu iqraariha binikaax waa in la aqbalayay inay nikaax qirato fa in ankarad hadday diido xullifad waa la dhaarin ee wain aqarad liaxadihimaa mid kamid hadday u qirato habata nikaaxuhu nikaaxiisu wuu sugnaanaya waxau leeyahay sheekhu markii arrinku ay halkaa taagnaa ee ishtibaahaasi iyo sidaas uu dhex galay ee dabeedna la joojiyey ayaa mid waliba wuxuu ku sheegtay gabadhii inay og tahay nikaaxiisi inu horreeyey na anaa horreeyo waad og tahay oo aniga ku horguursade ninkani wuu dambeeyey sheeg buu yidhi mid waliba wuu may adna labadii baa saa ku murma way ogtahay inuu aniga horreeyey aniga way ogtahay inuu horreeyo bayidhi fain iddacaa kullu zawjin cilmahaa kan la guursay inuu tahay bisabqi nikaaxiisa inuu horreeyey sumica dacwahuma labadoodaba dacwadda waa laga dhegaysan labadoodaba dacwadda waa maxaa looga dhegaysanaya binaan cala aljadiid waxaynu ku soconaynaa qowlkii jadiide oo halkaa hore waa kii ina soo lahaa ma la aqbalayaa gabadha baaliqadaahi inay nikaax qirato oy tidhaahdo nin baan leehay ma banaanay markaa haab u lahaa jadiid way banaan tahay inuu qirtaa qowlka kalena wuxuu lahaa maye ma banaana oo lama aqbalayo iqraarkeeda wayuqbalu iqraaru lwaliyi binikaax in istaqala binsha wayuqbalu iqraaru lbaaliqati alcaaqilati binikaaxi cala ljadiidi qadiimna wuxuu lahaa lama aqbalayo marka haddaynu qowlkaa jadiidka ahe in la aqbalayo nikaax inay qirato aynu ku soconno dacwadiisa waa dacwadooda waa la aqbalaya jadiidkaasina waxa wey qubuulu iqraarihaa binikaax inay nikaax qirato in la aqbalayo wey haddaba marka lawey dacwadiisii la dhegaysta loo dhanaa ka jawaab ila dacwaddu markay masmuucada tahay ee dacwad la maqli kara ay tahay ayaa qofka muddaca caleyhigaa la weydiiyaa jawaab dacwadaha qaar baa jira aan masmuuco ahayn dacwaddu lix shardi bay leedahay hadduu qofkaa dacwoonayaa dacwadiisa hagaajin waayu sharciga waafajin waayo waxaa la ydhaha waarooda naga tag baa la yidhaha qofkana waa la iska sii dayayo u dacweynayo marka wuxuu leeya waa la dhagaysan dacwadiisii dabeedna iyadaa la weydiin fainan karad hadday diida jireen midna anigu maogi kii horreeyey guurkiisu xullifat waa la dhaaray waxaa loo dhan ku dhaaro inaanad ogeyn nafyulcilmi bay ku dhaaran wallaahi inaanan midkiinna ogeyn guurkiisu inuu horreeyey bay odhan nafyulcilmi bay ku dhaaranaysaa maxaa yeele dhaartani dee ficil cid kala samaysay bay uga timi qaacidaana waxay tahay qofku hadduu ficila nafsihi ku dhaaranayo nafyi iyo isbaat labadaba batibu ugu dhaartaa goonaan hadduu hadduu ficlulkhayr ka dhaaranayana hadduu isbaat yahay waxaas wax la sugayana wuxuu ku dhaartaa cala albati walqadci hadduu nafyi yahay nafyulcilmi buu ku dhaartaa sia inoo keeni doono xagga dambe wayna qarad hadday haddaba qirata leexdima midkood waxay tihi hebel buu guurkiisu horreeyey sababta nikaaxuu guurkiisu waa sugmayaa hebel baa nikaaxiisu horreeyey bay tihi waa sugmaya kii kalena ha iska hadho haddaba ugo simaacu dacwal aakhari kii kale hadduu dacwad soo ogo oo ayay soo dacweeya ma la maqlayaa wa simaacu dacwal aakhari ka kale dacwadiisa maqalkeeda iyo wa taxliifuha low in loo dhaarinayo yambani wuxuu ku dhismayaa cala alqowleyni labadii qowl fiiman qaala qofkii yidhi haadaakani lizaydin buu sugnaaday bale licamrin buu u sugnaaday hal yaqramu ma magdhabayaa licamrin in qulnaa haddaan idhaha nacam wuu magdhabaya fa nacam halkana sidaas weeye waxau leeyahay sheekhu kii ay u qiratay mooyaane kii kale dacwadiisa in la dhegaysanayo iyo in loo dhaarinayo hadday inkirto yambani cala alqowleyn wuxuu ku dhismayaa labadii qowl ee aynu ku soo maray kitaab liqraar dib ugu noqda kitaabuliqraar haddii uu yidhaahdo nin haadaa shaygan lizaydi ninka hebel la yidhaahbaa leh bal licamrin ninka camar la yidhaha baa le buuri meeshii laba iqraar baa yaalla halkaa maxaynu ku soo marnay waxaynu ku soo marray qowlka adharkii inuu yahay horta shaygii zayd baa loo dhiibayaa ninkii camar la odhan jirayna wuu magnabayaa waayo shaygan zayd baale buuhi zayd baa lagu siiyey iqraarkii camar baale buu ihi dee isii buu yidhi dee mahaya waa ka ninkana dee mar haddaba xaqaygii aad nin kala uhaystoood adigu siisay aniga ii magdhow baa meesha taalay marka haddaynu dhaha hal yaqramu licamrin haadaa lizaydin bal licamrin fii man qaala yanbali wuxuu ku dhismayay cala lqowleyn labadii qowl fii mankii qaala yidhi haadaakani lizaydin buu usugnaaday bal licamrin buu usugnaaday hal yaqramu ma u magdhabaya licamrin ma u magdhabaya zayd baa la siinaya ma u magdhabaya in qulnaa haddaynu dhaahno oo qowlkii adharkaynu ku soconno dhaan nacam haa wuu u magdhabaya camar oo xaqiisiibu dee xayluulo kaga sameeyo zayd buu uga dhiibay haddaynu nacam nidhaahno fa nacam halkana waa la aqbalaya dacwadiisa dacwadiisa halkana waa la aqbalayaayo dee waxaa laga yaabaa inay qirato oo hadday qirato see la odhan dee labadiiba u qirteen dee kan waxaa la odhan naagiinwo joogteen meherkiisii soo sii baa la odhan meherkiisii hadday dhaar ku ciisanayso uma ku dhaarno meherkiisii uma meeshii qaadan dee naagiinwo joogteen walow tawallaa haddii uu tawalliyo darafay caqdin caqdi buu labadiisii daraf ka tolay fii taswiiji binti ibnihi biibni ibnihi alaakhari haddaan qabano ansaxaya walaa yuzawiju ibnulcami nafsa u guurin maayo bala yuzawijhu ibnu caminba u guurin fii darajatii ku sugan fain fuqida haddii la waayana falqaadi qaadiga ayaa u guurinaya waxa uu leeyahay sheekhu waa masale fiqiga keli ku ah oo ah nikaaxa iijaabka iyo qubuulka qof ma la wada iman karaa waan ku siiyey waan aqbalay ma la wada iman karaa walow tawallaa haddii uu tawaliyo darafey caqdin caqdi iyo gunud labadiisa darafood fii caqdigaas fii taswiiji binti ibnihi inankiisu inantuu dhalay uu u guurinayo biibni ibnihi alaakhari inankiisii kale inankuu dhalay ayuu u guurinaya saxa waa ansaxayaa tila saxi haddaan qabanno waxaa halkan sheekhu inooga sheegayaa masalo uu awowgu la gaar yahay oo aanu aabbaha la wadaagin masaladaas oo ah iijaabkii iyo qabuulkiiba isagu la wada imanaya xagga guurka bixintii iyo aqbalidii labadaba isagu la wada imanaya marka labada darafba ka tawaliyaana waa awowga un markaa wuxuu sheekhu uhi haddii uu tawaliyo macnaha uu weli ka noqdo awow ayaa caqdiga iyo nikaaxa la guntayey ayuu labadiisii dhinacba iijaabkii oo waan u guuriyey iyo qubuulkii oo waan aqbaladii ah caqdigaa guurinta labadiisa daraf ayuu tawaliyey oo macnaha isagu ula wada yimi oo siday ku suurto gelaysaana fii taswiiji binti ibnihi inankiisii uu dhalay inantuu dhalay ayaa wuxuu u guurinayaa inankii isagu dhalay buu inantiisii awoowu yahay ayaa wuxuu u guurinayaa biibni ibnihi alaakhari inankiisii kale inankuu dhalay macnaha laba ilmaadeera oo isagu awowu yahay oo inantana uu inan u dhalay u dhalay inankana inan kale u dhalay ayuu isu gurinaya laba ilmaadeera oo laba walaali ay kala dhaleen oo isagii labadiiba u awow yahay oo inantana uu inan dhalay inankan loo gurinayana inan kala dhalay ayuu isagu labadii dhinacba iijaabkiiyo qabuulkiiba awowgii la yimi saxa uu ansaxaya filasaxi haddaan qabanno wilaayadiisa ayaa xoog badan markaa wuxuu odhan un dee inantaa heblaayo aan awowga wahay waxaan u guuriyey inankaa aan awowga wahay waan u aqbalay unbuu haddana isagii lafdiisa odhanayaa inantaa heblaayo waan u aqbalay guurkeedii marka iijaabkiina isagaa la yimi qubuulkiina isaga ayaa la yimi waana fii taswiiji binti ibnihi inankiisu inantuu dhalay ayaa wuxuu u guurinayaa biibni ibnihi alaakhar inankiisii kale kii inantaa dhalay mooye inankiisii kale inanu dhalay ayuu u guurinaya saxa wuu ansaxayaa buu leeyahay caqdigaasi sidaa saxi haddaan qabano wilaayadiisa ayaa xoog badan asax baynu le qowlka ka hor jeedee haanigi wuxuu leeyahay ma ansaxayo maxaa yeelay dee inuu qofku nafdiisa la hadlaa wax toosan ma aho waan u guriyay iyo waanu aqbalon isagu isla yidhaahdo wax toosan maaha buu yidhi weliba xadiid baa jira bayhaqi iyo daaraqudni ay warinayaano kullu nikaaxin laa yaxduru arbacatun fahuwa sabaaxun guur kasta oo aanay afar soo xaadirina waxau noqonayaa zine ayuu noqonayaa oo dee labadaa iijaabka iyo qabuulka iyo markhaatiyadii labadii markhaati iyo iyo kaa iijaabka markaas shuruudda ayay u xidhaano waxay yidhaahdeen hortu inankan inankan masalan uu guurinayo aabbihii waa inaanu isagu weli ahayn oo meesha uu ka maqan yahay waa inuu meesha ka maqan yahay oonu aabbihii joogin ilayn hadduu aabbihii joogo dee awogu meel uu soo maraa ma jiro mar labaad waa inuu inankana maxjuuru calayhi yahay ila maxjuuru calayhigaa loo guurinaye waa inuu mid isna la sharay waa inuu yahay oon tasaruf lahayn inantan inanku dhalay ee wax loo gurinaya waa inay bikaaro tahay ama mid waalan tahay macnaha weligani waa inuu mujbir yahay haddii ay ama carmal tahay ama mid weyn ay tahay tayibo baaliqo caaqila hadday tahay uma guurin karo waa inaan inanka aabihii ahlu wilaaye ahayn waa in inanka inanku dhalay uu maxjuur caley yahay waa inay inantu bikaaro tahay walaa yuzawiju guurin maayo ibnulcami in adeerkii nafsa uu guurin maayo bale yuzawiju waxa uu guurin ibnu camin fii darajatii ku sugan fain fuqida haddii la waayana falqaadi qaadiga ayaa u guurinaya waxau uhi sheekhu nin baa wuxuu doonayaa in adeertii inuu guursado isagii un baana u weli ah waxau leeyahay u guurin maayo in adeerkaasi nafdiisa inanta ilmadeerka iyo inuu guursanayo naftiisa u guurin maayo laakiin ma oo labada labada darafoodba ma tawalin kale oo inantaan ilmadeerkan ahay ayaa naftayda u guuriyey waan aqbalay yacni sidaa ma odhanayo bale yuzawiju ibnu camin fii darajatii dee in adeer kaleo isku derajo yihiinun baa la raadinoo in adeerkaa kale ilaa isagii waa kanu maanta welinimo ka tegi oo isagii baa wax guursanaya waa inuu markaa ka kale u guuriyaa ibnu cami fii darajatii fain fuqida ibnu cam haddaba ay isku derajo yihiin ayaan meeshii joogin fal qaadi qaadiga ayaa guurinaya markaa qaadiga ayuunbaa guurinaya wilaayada ay ukacaysaa falow araada alqaadi qaadiga hadduu doono nikaaxa man mid inuu guursado laa weliya lahaa aan weli lahayn ayuu doonay inuu guursado zawajahu waxa uu guurinaya man fawqahu cidda ka sarayso min alulaati madaxdiia aw khaliifatu ama naayibkiisa ayaa u guurinaya waxau leeyahay sheekhu masalan nin baa magaaladan u qaadiya inan alle inantii bilaaweli ahayd oo dhan dee qaadigaa guurinayay masalan inan bilaaweli ah oon weligeedii la haynin ayuu qaadigii doonay inuu guursado falow araada qaadi nikaaxa man laa weliya lahaa ma isagunba isu guurin oo inantaas aan weliga aan isu guriyo waan aqbalay buu isu odhanaya me wuxuu leeya zawajahu man fawqahu min alwulaati madaxda ka sarraysa qudaada ka sarraysa ayaa u guurin aw khaliifatu ama ka isaga naayibkee ka hooseeya khaliifkiisa kaas ayaa u guurinaya yacni isagu keligii un lama iman karaya ayuu leeyahay oo labada darafba ma tawalin karo wa kamaa sida laa yajuusu aanay u bannaanayn liwaaxidin qof tawaali darafayni labada darafoodba inuu la yimaado laa yajuusu ma banaano an yuwakila wakiilan fii axadimaa inuu wakiisho aw wakiilayni fiihimaa ama labadoodaba wakiil inuu sameeyo sidaa sax haddaan qabano waxau leeyahay sheekhu sida aanay ugu banaanayn qof aan awowga ahayn awowga ka soo reeb isaga cid aan awowga ahayn sidaanay ugu banaanayn inuu iijaabka iyo qabuulkaba la yimaado ayaanay ugu banaanayn inuu mid ahaantood wakiil u samaysto dhinaca kalena isagu uu tawaliyo masalan in adeerka iminka in adeertii guursanayey ayaa wuxuu leeyahay nin buu kale wuxuu hebelow inantan dee anaa u wadaya maantana anaa doonaya oo guursanaya haddaba adiga wilaayadii baan ku saaroon ku wakiishaye adigu ii guuri ana aan aqbalo yacni inuu sidaa yidhaahdo laa yajuuzu an yuwakila wakiilan fi axadihim midkood inuu u wakiisho wayatawalla huwa daraf alaakhar isaguna darafka kale uu tawaliyo ma banaana aw wakiilayni fiihima ama labadaba uu wakiil u sameeyo ijaabka mid kalena quduulka inanta ilmadeerka inbuu matalan doonayaa inuu guursado markaasa wuxuu leeyahay hebelow adiga waxaan ku wakiishay inaad ijaabka la timaado war hebelow addan waxaan ku wakiishay inaad qubuulka la timaado taasina ma banaana sida saxix haddaan qaban maxaa yeelay ficilka wakiilkiisu dee ficilkiisa ayuunbuu la mid yaho waa isku ficil waa isku mid un labadooda ficil waa isku mid un markaa bacdamaaba ay labadoodii ficil ay isku mid yihiin oo ficilka wakiilku ficilkiisa unuu la mid yahay ma banaana inu saa yidhahdo waxay ka dhigan tahay uun isagoo labadii darafoodba isagu la yimi ayuun bay ka dhigan tahay fasl fi lkafaa'ati lmuctabarati fi nikaax waxaa fasalkan inooga hadlayaa sheekhu kafaa'ada macnaha isudhiganka ama sinaanshaha labada qof ay isguursanayaan inay isu dhigmaan ama isu qalmaan oo ay yihiin laba siman markaa kafaa'ada luqa ahaan waxaa la yidhaha atasaawi watacaadul waa isleekaashiya isudhiganka ayaa la yidhaahdaa sharci ahaanna waxay yidhahdaan waa arin amrun yuujibu cadamuhu alcaara alcaaran waa arin uu keenayo haddii laga tago ama laaan la-aanshihiisa uu keenayo ceeb ayaa halkan looga jeedaa marka haddaba kafaa'ada yani loo eegayo sharci ahaan ee siiba xagga ninka laga eegayo ee la leeyahay ninkaasi kuf ayuu u yahay ruuxaa dumara ama kuf uma aha sifooyinkeeda iyo xaaladaheeda way isku khilaafeen culimadu sheekh ibnu xasmi la yidhaha ama madhabka daahirigu waxa weeye jeega zaaniga ah ninka zaaniga ah ayaan isagu kufu ahayn ruux islaam ahoo dhowrsoon iyadu in allaale intooda kale een zaani ahayni yani kuf bay isu noqonayaan buu leeyahay xurima dalika cala lmuuminiin uxila lakum ma waraa dalik ayadkaas ayay deliishanayaan culimo fara badan iyo madhabka maalikiyadu waxay qabaan kafaa'adu in la fiirinayo laakiin waxaa laga fiirinaya keliya waa laba shay waxa weeye istiqaamada iyo akhlaaqda shayga keliya laga fiirinaya waxa weeye waa xagga toosnida qofku uu diinta ku toosan yahe uu ku dhaqmayo iyo akhlaaqdiisa ayuunbaa laga fiirinayaa markaa qofkii diintiisa iyo istiqaamadiisu ay wanaagsanayd isla markaa akhlaaqdiisa iyo dabiiciisa iyo dhaqankiisuna uu wanaagsanaa ruux kasta oo dumaroo islaama kuf ayuu u yahay oo wuu u qalmaa waxa ka soo hadhay oo la fiirinayaana ma jiro ama xag nasaboo la eegayo ama xag shaqoo la eegayo ama wax kaloo waxaa laga eegayaa keliya waxa weeye waa xagga istiqaamada toosnaanta qofku diinta uu ku toosan yahay iyo akhlaaqdiisa waxay markaa ay iyagu wax fara badan bay markaa sheegayaan oo adilo ah waxay leeyihiin faatima bintu qays oo qurayshiye ahayd usaame ayaa rasuulku u guuriyey cabdiraxmaan ibnu cawf walaashii oo haale ahaydna bilaal ayaa qabay miqdaad saxaabiga la yidhaahdaa duwaaca bintu zubayr oo qurayshiyad ahayd ayuu guursaday miqdaadna qurayshi ma ahayn abaa xudayfa saalim oo addoon uu xoreeyey u ahaa u ahaa walaal inadeerkii naa wuxuu guriyey isna gabadh ayuu guriyey reerkooda waa kii rasuulkuna lahaa ankixu abalhindi wankixuu ilayhi waa ninka abalhindi la yidhaah bani reer bani bayaado una guuriya kana guursada nin xijaab oo waxtoobana wuu ahaa marka madhabka maalikiyada iyo culimada fara badan ee kale waxay leeyihiin kafaa'ada waxaa laga fiirinaya keliya waxa weeye waa xagga diinta ku-toosnideeda iyo akhlaaqda shaaficiyada iyo jumhuurta siday u badan yihiinna waxay leeyihiin kafaada waa la firinaya lakin waxyaalo kale ayaa loogu sii darayaayo shan ahoo uu inoo sheegi doono oo ay ka mid tahay ceebihii inaanu qofku laa ingu nikaaxa sugi jiray iyo waa inuu xor yahay iyo nasab iyo xirfo wanaagsan oo uu leeyahay iyo dhowrsooni iyo culimada qaarkoodoo waxaysi iyo maal ku daray iyo ka isaga ayaa inoo sheegi doono taana zawajahaa idaa zawajahaa markuu guuriyo alwaliyu weligii kayra kufin markuu u guuriyo biridaahaa raallihaansheedana uu guuriyo ow ama bacdulawliyaai awliyada barhkeeda ayaa u guriya almustawiina ee sinaaba biridaahaa ku guriyo iyo waridalbaaqiina intii baaqigahayd raallihaanshooda saxa guurkaasi wuu ansaxayaa waxau sheekhu leeyahay hadduu guuriyo weligii munfaridka ayay keligii ahaa sida aabbahoo kale ayaa kayra kufin gabadhii wuxuu u guuriyey cid aan kufu ahayn oo aan u dhigmin oon u qalmin biridaahaa baan ugu guriyo iyada ayaa ka raali noqotay oo tidhi halay guuriyo ama waxa guuriyey weli keliya munfarida may lahayne waxay ahaayeen awliye mustawiin oo siman sida walaala iyo adeera iyobaa jiray oo way u sinaayeen markaa waxay ku guuriyeen biridaaha wa rida albaaqiin iyadii oo ka raali noqotay iyo kaa guuriyey mooye intii kaleoo ayana la waafaqday oo raalli ku noqotay biridaha wa rida albaaqiin ee isku derajo ahaayeen ayaa cidda aan kufka ahayn ee uu u guuriyey kaasiba iyada iyo awliyada inteedaa kale soo hadhayba way isla ogolaadeen saxa guurintaasi wuu ansaxayaa maxaa yeelay waxay leeyihiin shaygan kafaa'adu shardi uma ahaa guurka ansixitaankiisa waa xaq gabadha iyo awliyadu ay leeyihiin haddii ay isku waafaqaan inay ka tanaasuloon oo ay ridaan waay leeyihiin oo xaq bay u leeyihiin walow zawajaha hadduu guuriyo alaqrabu kii dhowaa ayaa biridaahaa gabadha raallihaanshaheedii ku guuriyey falaysa lilabcadi kii fogaa ictiraadun bushin iyo inuu qabsado malaxa waxa u leeyahay sheekhu weligii aqrabka ahaa ee u soo xigay sida masalan dee walaalkeedoo kale ayaa wuxuu u guriyey gabadhii midaan kufu ahayn oon u qalmin biridaahaa buu u guriyey raallihaanshaheeda oo ayadaa ka raali noqotoo dooratay falaysa lilabcadi ictiraadun kii fogaayo masalan adeerkii oo kale inuu yidhaahdo uu soo farageliyu yidhaahdo guurkaa ninaan ku fahayn baad u guurisay oo socon maayo inuu yidhaahdo uma sugnaanin maxaa yeelay xaq hadda guurinta kuma laha iminka wilaayadiisii dee waa laga xigaayo aqrab baa joogo oo hadda wilaayo ma laha mar haddaanu wilaayo lahayn oonu hadda guurin karaynin ictiraadna ma laha walow zawajahaa hadduu guuriyo gabadhii axaduhum midkood baa bihi bikayri lkuf u guuriyey biridaahaa baanu ku guriyey duuna ridaahum iyagoona awliyadii kale muslimiintaa ka raali noqon lam yasix ma ansaxayo wa fii qowlina yasixu waa ansaxaya walahum fasku fasakna waa leeyihiin wayajri lqowlaani labada qowleen soo sheegnay waxay ku dureerayaan fii taswiiji labi aabihii oo guriya bikran sagiiratan inan bikaaro yar aw baaligatan hayra kuf'in ama baaliga ayuu u guuriyey midaan ku fahin bikayri ridaha iyadoon ka raali noqon fa fi ladhari baailun weeye wa fi laakhari qowlka kalena yasixu waa ansaxaya walilbaaligati taa baaligadana alkhiyaaru baa u sugnaaday walisagiiratina khiyaar baa usugnaaday idaa balagad markay qaan gaadho waxau sheeku leeyahay hadduu guuriyo walow zawajaha axaduhum axadu lwliyaai lmustawiin awliyadii sinaa ayaa midkood bihi bikayri lkuf awliyadii sinayd masalan shan inan bay walaalahaayeen waa awliye siman mid ka mida ayaa wuxuu u guuriyey cidan kufu ahayn biridaahaa ayadaa ayaana raalli ka noqotay oo dooratay duuna ridaahum laakiin afartii kale kaa guriye mooye misaalkeenna afartii kale ayagu raalli kamay noqonin lam yaصix ma ansaxayo ataswiiju bihi kuf kaa aan kufka ahaynee loo guuriyey ma ansaxayo maxaa yeelay wuxuu le lanna lahum xaqan fi lkafaa'ati dee kafaa'adan xaq bay ku lahaayeen markaa raalli ahaanshahooda waa muctabaro mid la fiiriyo sida raalli ahaanshaha gabadha oo kale wa fii qawlin yasixu qowl baa wuxuu leeyahay wuu ansaxayaa walahum lfasq warardu guurka ha ansaxa laakiin ha fasaqdaan maxaa yeelay nuqsaantu dee khiyaar bay keentaaye butlaan ma keento sidii qofkii oo shay ceebaysan iibsado oo kale ayay ka dhigan tahay qofku hadduu shay ceebaysan iibsado dee ma buraynin beece khiyaar buu qofki lahaye inuu shay beeci fasaqu iska celiyo markaa ti oo kale unbay la dhigantahay buu leeyahy waxaa kaluu sheekhu yidhi wayajri lqawlaani labadan qowl ee hadda aan soo sheegnay labada qowl waa kuwe waa qowl kaale lam yasix ma ansixin iyo qowl kaale yasixu walahum lfasqu labadaa qowl waxay ku dareerayeen fii taswiijil abi aabbihii oo guuriya bikran sagiiratan inan yaroo bikaara baaliqatan bu hayra kufin inan bikaaraahoo yar ayuu cidan ku fahay inuu guuriye ama mid baaliqa ayuu hayra kufin u guuriye biayri ridaahaa biayri ridahaadaasina waxay qayd u tahay tabaaliqada ah ila tagila raalaanshyadaba waa tiiradeen shaaficiyaduna tiirin maayeen bikran sagiiratan buu hayra kufin u guuriye aw baaliqatan bu biayri ridaahaa raalli ahaanshaheeda la-aanteed buu gabadh baaliqa ku guuriy fa fil adari qowlka adarka haddaan qabano oo lam yasixdaa hore ah ataswiij lmadkuuru bailun taswiijka aan soo sheegnay guurintaasi bail bay noqonaysaa oo sidii habboonayd ee kibdada iyo dheefda ay ku jirtay ayuu la khilaafsan yahay maxaa yeelay ninka weliyulmaalka ah weliyulmaal ninka maal weli looga dhigo inuu qibdo iyo dheef la-aan tasarufo ma ansaxaynin dee weliyulbudcina waa kasii awlaysan yahayo mar hadduu budciisna weli ka noqday waa inuu qibdo iyo meel dheefi ugu jirto waa inu mariyaa qawlka kale wafil aakhara qawlka kale wuxuu leeya yasixu horta caqdigaasi ha iska ansaxo walilbaaliqati alkhiyaar tan hadda qaangaarkiina hadda ayay khiyaar iyo door leedahay walisagiirati idaa balaqat ta yarina markay qaangaadho ayay iyana khiyaarka yeelanaysaa oo iska fasixi karta hadday doonto walow dalabad hadday doonto man mid laa weliya lahaa aan wax weliya oo lahayn ayaa waxay dalabtay an yuzawijaha suldaanu suldaanku inuu guuriyo bigayri kufin fafacala markaasuu sameeyey lam yasixa maan saxiifna saxeedaan qabno waxa u leeyahay sheekhu haddii ay doonto gabadh aan weli khaasa lahayn weliga ayaa weli khaas iyo weli caamaa la kala yidhaahdaa dee weligaa khaaskina waa kaan soo tilmaamayna aabbaheed iyo awowgeed iyo walaaladeed iyo adeeradeedii weli khaasaa la yidhahdaa dee suldaankaa iyo qaadigana weli caama baa la yidhaahdaa marka wuxuu yidhi sheekhu hadday dalabto oo ay doonto ruux dumaran weli khaasa lahayn an yuzawijha suldaan suldaanku inuu guuriyo daladaca suldaanow i guuri bigayri kufin cidan kufkeedii ahayna way wadataay oo i guuri bay leedahay lam yasixa ma ansaxayo taswiijka in kaa loo guuriya fila saxi haddaan qabano maxaa yeelay dee isagu muslimiinta ayuu naa'ib ka yahay muslimiintaasina dee xad bay ku leedahay markaa kafaa'ada marka waa inuu dee usoo dhiciyaaye inuu waxa aan dheefi ugu jirin uu la yimaado maaha taaniga asaxa ka horjeeda wuxuu le wa iska ansaxaysi weliga khaaska oo kale wa khisaalulkafaa'ati haddaba kafaa'ada sifooyin xaaladaheed macnaha sifooyinkeedu salaamatun waa ka nabadgelin min alcuyuubi almuhbitati lilkhiyaar ceebihii khiyaarka sugayey waa in ay ka nabad gashan tahay wa xoriyatun xorriyo weeye waa inay xor tahay oofa raqiiqu kii addoonka ahaa laysa kuf'an lixoratin uma ahanin walcatiiqu kii la xoreeyena laysa kuf'an lixoratin asliyatin uma aha waxau sheekhu leeyahay khisaalka kafaa'adu macnaha sifooyinka la fiirinayo ee loo eegayo yacni ruuxa dumare ay leedahay ee ninkan loo fiirinayo le ninkuna waa inuu sidaa yahay waxa weeye ilaa shan ayaa markaa intay isku waafaqsan yihiin oo halkan inooga sheegayaan markaa ka ugu horeeya qisooyinka waa salaamatun min alcuyuub almuhbitati lilkhiyaar waa ka nabadgal ceebihii sugayey khiyaarka ceebihii khiyaarka sugayey khiyaarka guurka yani ninkana doorka siinayey gabadhana khiyaarka siinayey waa inuu ka nabad qabaa masalan qofki waasugs waalida oo kale khiyaar baa qofka khiyaar hadduu waasho ninka ama gabadha ay waalato isagaa inoo keeni doone khiyaar buu yeelanayay kii kale oo inuu nikaaxii fasakdo ayuu khiyaar u lahaa judaamka iyo barasta iyobaa ka mid a xanuunada waxyaalaha mushtaraga ah ay wadaagaan waxna waa mushtarag oo way wadaagaan waxna raggaa la gaara waxna dumarka ayaa la gaara markaa judaamka iyo barasta iyo iyo waaliday wadaageen markaa ninkii masalan ama waalaa ama cudurkaa judaamka qabay ama barasta qabay kuf uma aha gabadhii salimada ahaydaa iyadoo intaa midnaba aan lahayn iyadoo aan waalayn iyadoo aan judaam lahayn iyadoo aan baras lahayn maxaa yeele bay dhaheen naftu dee way ka yakiiqsootaa inay la saaxiibto ama meel la gasho cid waxaa qabta ama baras qabta ama judaan qabta ama waali waxaa ku dhinmaya markaa meesha maqsuudkii iyo ujeeddadii nikaaxa laga lahaa ayaa meeshaa ku dhinmaya waxyaalaha markaa waxay ka soo rabeen culimada qaarkood cunna macnaha waa awood la-aantaa ninku aanu hawshiisa gudan karaynin marka waxay dhaheen dee taasi hadda wax la xaqiijin karayo maaha oo iyadu kafaa'ada ma soo gelaysa inkastoo xaggaa ceebda khiyaarka sugaysay ahayd de halkan imaka kafaa'ada madkhalkuma laho cid xaqiijin kartaan jiray ila gaal kadib markaa xidhiidhiya wax dhacaanun bay taasi awoodla-aantaas soo baxaysa waay ka labaad xorriyatun xornimo weeye waa sifada labaad waa xornimo far raqiiq maha kii addoonka ahaa laysa kuf'an lixoratin xor uma kuf umaaho uma qalmo gabadh xora iyadu mar hadduu isagu addoon yahay xor gabadh xor ah kuf uma aha hayl ale waa lagu ceebaynayo waana dee ku yar dhibaatoonaysaa de haweenadii bariido la odhan jiray markay xorowday addoonkeedii waa si doorka la siiyey markay xorowday iyada addoon iyadoo addoonuu qabay addoon baa qabo markay xorowday dabeedna waa tii doorkay khiyaarka la siiyey iskaga tagtay ee dabeedna u daba ooyayuu daba cararayay walcatiiq catiiqu waxa weeye waa kii la xoreeyey hadda waa hadda waa xor laakiin waa la xoreeyey laysa kuf'an lixuratin asliya gabadha iyadoo xor asli ahoon iyada soo marin addoonnimo soo marin isagana addoonnima soo marto waa la xoreeyey gabadhaan addoonnimo soo marin kuf uma aha oo waa ka nusqaansan yahay wa nasabu nasab weeye falcajamiyu ka aan cajamigan carabka haynin laysa kufa carabiyatin gabadha carabiyada kuf umaaha buri walaa hayru haashimiyin walaa hayru qurayshiina qurayshiyatan kuf umaaha walaa hayru haashimiyin wamalabiyiinna lahuma umaaha walasaxu asaxna waxa wey ictibaaru nasabi in fi lcajami laga fiirinayo kalcarabi sida carabta oo kale waxau leeyahay sheekhu sifada saddexaad ama khislada saddexaad waa xagga nasabka macnaha gabadhani waa inay u nasab sheeganayso cid ay sharaf ku mudanayso oo dee marka loo eego cidda uu ninku u nasab sheeganayo carabtuna dee way ku faani jirtay baa layidhi waxyaalaha nasabkaa iyo waxyaalahaa xagga aabbayaasha ayuunbaana laga eegaya markaa wuxuu yihi haddaba sheeku kii cajamiga ahaa eewa de waxa masuq alcarabi ay cajami yidhaahdaan isagu gabadhii carabiyadda ahayd kuf uma aha oo uma qalmo maxaa yeele waxay leeyiin de ilahay baa carab kayrkood ka doortay carabtiibu haddana sii kala waday oo wuxuu hi ciddii aan qurayshi ahayni ee carabaha kala ahina uma dhigmo gabadh qurayshiyada oo quraysh ka dhalatay qadimuu qurayshan walaa taqadamuuhaa bay yidhahdeen shaafici baa wariyey bay yidhahdeen quraysh horumariyo cid ha ka horumarinin walaa kayru haashimin wa mualabiyin haashimi iyo mualabi yacni cid aan ahayn raggii aan reer bni haashimiin reer beni mualab ahaynina lahumaa reer beni haashimiin reer beni mualab dumarkoodii ayaguna kuf uma aha ayuu leeyahay oo in allaha istafaa min alcarabi kinaana wastafaa min kinaana qurayshin wastafaa min qurayshin bani haashim ayay ilaahay wuxuu ka doortay ay muslim carabka reer kinaanuu ka doortay reer kinaanuna quraysh buu ka doortay qurayshna reer beni haashim buu kasii doortay laakiin labadoodu waa isu kufbaydaan oo waa isu dhigmaan naxnu waa banulmualib shayin waaxidu shay keliya ayaanu walasax ictibaaru nasb fi lcajami kaalcarab wuxuu leeya asax waxa weeya in nasabka la fiirinayo xagga cajamka sida carabta oo kale ayaa iyagana nasabkoodana loo fiirinaya buu leeyahay sheekha imaam alghazali xujat lislaam ayaa wuxuu ihi nasabka sharafdiisu saddex jiho ayuunbay ka timaadaa dee ka ugu sarreeya waxa weeye waa shajarada ama geeddaa rasuulka ciddii gaadha ee abtirsiimo ku gaadha sala allahu alay wasalam wax u dhigmaa ma jiraan oo xaggaa sharaf buu nasabku ka yeeshaa dee cidda culimo iyo dad wanaagsan culimada ciddii markaa ku intihootee gaadhaana iyaguna warasatul ambiyaa weeyaano oo diintana iyagaa lagu ilaaliyo taasina waxa weeye waa sharafu nasabku leeyahay dee dad wanaagsan oo allah kacabsi iyo wanaag leh hadduu ku intihoodana isna sharaf buu leeyahy saddexaasuu ku sharafo wa kaana abuuhuma saalixa abood waa wanaagsan laakiin daalimiin iyo dad markaa iska reer adduunye ah waxba markaa iyaga gaadhidooda iyo kuintihoodkooda wax qiimaa u leeyahay ma jirta waana dee wadaadadu sidan imanka qoladan carbeedun bay ayaga laftooda isga yar fikirayeeno imanka carabtuba had iyo gooraale alcaalam alcarabi walislaami daasuna istabawugo had iyo gooraale oo carabtana gaar u wada islaamkana gaar u wada marka wadaadada laftooda berigaa malaa dadkii kale waxbaba caynkaasba kama yaqoon wacifatun iyadana ta afraad waa dhowrsooni falaysa faasiqun mid faasiqi kufaa cafiifatin gabadh cafiifo ah oo dhowrsoon kuf umaaha waxau leeyahay sheekhu khisladda afraad waxa weeye dhowrsooni qofkii waa inuu diin leeyahay wanaag leeyahay wixii aan xalaash ahayn qof ka joogsanayon ku dhaqmin waa inuu yahay oo zine iyo xumaan ka dheer markaa wuxuu sheekhu yihi kii faasiqa ahaa ee xumaaya isagu meel walba gelayay kufa cafiifatin gabadh cafiifa oo dhowrsoon u noqon maayo mid faasiqi ma sinna ilaahay baa yidhi afaman kaana muuminan kaman kaana faasiqan laa yastawuun ka muuminka miyuu la mid yahay ka faasiqa ma sinne alla wuxuu aayad kale ku yihi azani laa yankixu ilaa zaniya kaa isagu zaanigaa ee zinaysta ee meelaha galgalaa guursan maayo zaniyad mooyaane zaniyadana kaasun baa guursada wazaniyata laa yankixuha ilaa zani taa zinaysata ibtilaysanna mid ibtilaysan un baa iyana guursada xurima dalika cala almuuminiin waana laga xaaran yeelay dadka muuminiinta inay waxaasoo kala guursadaan oo u dhawaadaan waaya wa xirfatun shaqadii weeye ka shanaad fa saaxibu xirfatin fa saaxibu xirfatin danii'atin kii shaqada xun u saaxiibkaa laysa kufa arfaca minhu kuf uma aha dee mid ka sarreeya oo dee haddii markaas inaan kii ka xirfadda sarreeyay inantiisii dee kufu u noqon maayo haddee wuxu uhi fakannaasun kaa wax xaadha dhulxaadhka waxajaamun kaa waxtooba waxaalisun kaa waashmaanka waraacin iyo kaa xoolafaaca waqayimuu xamaamin iyo kaa xamaamka haya laysa maaha min kufa binti khayaain dawaarle inantiisa kufu maaha walaa khayaaun dawaarla binta taajirin ina taajirisna kufu maaha ow bazaazan ama ina bacadle walaahumaa labadoodanina min tacaalimin waqaadin caalimiye qaadi inantood kuf umaaha